عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب غسل الأعقاب عربها مريتان كود الله ميره balbaabkeedii weeye oo cidhbihii dee kolley waa kolkol baa dhici karta ruuxa gacantiisu inaanay gaadhin ama ruux degdegaya uu kaba tago waataa xadiidkii hore baaynu kuba soo aragnay rasuulka ilaahay salawaatuullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii cabdullaahi bni camrin warinayey xadiid kale kaasun la midina waa inoo soo socda abu hureyra warinayo bal haddaba meelahaas waa ihtimaamkii loo ihtimaamayey waxa weeyaan cidhbaha in la maydho meelaha kale ay dhici karto biyuu inaanay gaadhin ama uu ruuxu hagaagu gaadhsiin waayona dee kolley la xukun bay noqonaysaa si acdaadii weysada ay biyu u wada gaadhaan oo intii la doonayay in la maydho ay u wada maydhmaan bal taas buu baabkeedii yahay wa kaana bnu siriina yaqsilu mowdica alkhaatami idaa tawada wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala wakaana bnu siriina ina siriin wuxuu ahaa waa imaamkii moxamed dee walow ilmo siriin dee mala dhabaateyneye ay ahaayeen intooda axaadiid warisayna lix ilaa toddoba ay noqonayso laakiin koladii ibnu siriin dee laba idhaawaa moxamedka loo jeeda kuwa kale magacooda la sheegaaw ina siriin moxamed wuxuu ahaa yaqsilu mid maydha mowdica alkhaatami kaatunka meeshiisa ayuu maydhi jiray idaa tawada'a marka uu weysaysto waa ibnu siriin marka uu weysaysanaya kaatun hadduu gashan yahay dee kaatuntii in bay qarinaysaa weliba acdaadii weysadee la maydhayo kaba mid ah markaa uu maydhi jiray halkaa siuu kuma maydhi jirayna kollay riwaaye ibnu abi shayba wariyey isaga uu kaba markaasoo ibnu siriin baa waxay ahayd lafdigeedu kaana idaa tawada'a xaraka khaatama marka uu weysaysto uu dhaqdhaqaajin jiray si ay biyo u gaadhaan meeshii uu dhaqdhaqaajin jiray oo meeshiibuu ka kaxayn jiray ka horraysiin jiray ka dambaysiin jiray si meeshii ay u maydhanto oo maydhitaanka mowdic alkhaatim uu maydhayo riwaayada kale ay noo fasiraysee waa si ay biyuu meeshii uba gaadhaan bukhaarina raximah llahu tacaala aharkan daca acqaab kuma tacalluqsanayo cidhbo la maydho laakiin wuxuu halkan uba soo arooriyey oo sheekhu raximahullahu tacaala uu hatan uba soo arooriyay aharkan meeshii kale dee lagaba baqanayo biyo inaanay gaadhin ama taas in la ogaado oo la hubsado oo biyii laba gaadhsiiyo bal taas buu soo arooriyey khaatamkii iyo dee meelihii kale la midka ahayd bal taasba weeye marka la eego shaaficiyadii aimo kale barhkoodba markay noqoto kaatunkoo kale marka la weysaysanayo ruux hadduu kaatun gashan yahay waxay yidhaahaan hadduu khaatamku waasic yahay oo biyo ay iska gelayaan kolley meeshii isagoon dee waxa weeyaan dhaqdhaqaajinba wixiibaa isagiibaa dee meeshiis waasic ah oo meeshiibuu ka weyn yahayoo biyihii kolley way gaadhayaan waxba laazim maaha in la dhaqdhaqaajiyo laakiin hadduu meeshii haysto in la dhaqaajiyo uun mooye aanay biyuu meeshii gaadhayn markaas si ay u gaadho waa la dhaqdhaqaajinaya si ay u gaadho waa la dhaqdhaqaajinaya bal haddaba ibnu siriinna waa kan sidan yeeli jiray imaamkaasi wuxuu uhi musanifku xadaanaa aadamu bnu abi iyaasin qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa moxamed bnu ziyaadin qaala samictu abaa hurayrata wa kaana yamuru bina wannaasu yatawada'uuna min almidharati moxamed ibnu ziyaad baa leh waa nin taabici oo kutubta lixda aba rijaashoodii kaba mid ah taabiciintii dhexe ah oo hiqo ah moxamed ibni ziyaad aljumaxi ayaa tarjamadiisa ay u timaadaa ee reerkan loo nisbeeyey waa reer qureysheed aljumax kamuu dhalane waa mawaalidoodii oo isagu waa dadkii mawaalid ahaayo waa mawaali markaa waa nin reer madiine laakiin markii dambe basru dogo siqa ah kutubta lixda aan riwaayo ku leh waxaana xaafid ibnu xajar sharaxa uu kuba sheegaya maxamed ibnu ziyaadkani waa ninkii reer jumax ee jumaxna waa taa aan sheegayo inay wala ahaan loogu nisbeeyey ee nasab ahaan iyo dhalasho ma aha ee ma aha alalhaani alximsi macnaa labuu inoo kala farqinayaa intaasunbuu ku gaabsaday oo ruwaadda waxaa jira moxamed ibnu ziyaad aljumaxi iyo moxamed ibnu ziyaad alhaani ilhaani baa i taale laakiin hamsadu ay fadxisan tahay oo dee waa dabdigiisu waa taasi alalhaani oo reer shaam ahaa aad bay isugu dhow yihiin oo waa laba nin oo taabiciintii ka mid ah magaciiyo magacii aabbahay wadaagsadeen nisbooyinkay ku kala duwan yihiin markaa sheekhu wuxuu leeyahy kani maanta waa jumaxigii iyo alhanimah weliba ishtibaah waa iman karaa bukhaari oo kale oo labaduba saxiixa bukhaari way ku sugan yihiin muslim oo kale ishtibahasi ma yimaado oo kaa kale alalhaani riwaayo kuma laha muslim ee kan imakaan hayno unbaa kuba jira oo bukhaari iyo asxaabu sunani alarbac ayaa alalhaani alximsi riwaayo uu ku leeyahy in yarna uu ka yar yahay ninkan aan hayno waa taabiciintii une laakiin halkan aan ka nidhi moxamed ibnu ziyaad aljumaxi waa waa taabiciintii dhexe isaga waa taabiciintii yaryarayd walo qola ay kasii yaryarta waa zuhur iyo qataade iyo dadkii dabaqadooda ahaa weeye kitaabkeennan de bal marka mar kale uu inoo yimaado ayaan arki doonaa insha allah bal haddii furuqi ay jirto kalena waan yar eegi doonaaye laakiin maanta waa aljumaxi waana ninka inagu badan wuxuu yidhi haddaba moxamed ibnu ziyaad aljumaxi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata abaa hurayraan maqlay wa kaana yamuru bina intan ictiraad baan kaba dhigaynaayo dee maquulu qowlkii samicdan wixii abu hurayra yidhi ee uu maqlay asbiqulwuduu'a daas bay ahayde laakiin waa waqtigii uu ka maqlayo xaaladu siday ahayd haddaan jumlo aan xaalayno labada jumloba aan xaalaynona aad bay daahir u tahay oo abu hurayraan maqlay walxaal kaana uu ahaa yamuru binaa mid annagana soo mara wannaasu walxaal annaasu dadku yatawada'uuna ay weysaysanayaan min almidharati waa meeshii loogu talagalay in lagu weysayso midharadun waa weelkan biyaha ee ay kuba jiraan lagu weysaysanayo waa aaladii tahaarada miimta marka la kasriyana dee kolley waa macnahay keenayso oo sida dee macruuf sarfiga kuba ama cilmiga sarfiga wixii aalo ah dee kolley awsaan kooban bay kuba yimaadaan wixii aan shuduud ahayna qiyaaskae intuba awsaantaas miimta waa la kasriyaa mifcal iyo mifcaal iyo mifcalatun intuba way karsisansadee midhara iyo miftaax oo kale markay mifcaal tahay iyo imakatana waa mifcalatun oo kale iyo bal miqasun markay dee waa wixii aalo ah wax la isticmaalo wax loo adeegsado waa dee qiyaaskiisii dee kolleyna kutubta sarfiga yaryariba waa arrin ay dhiganaysay macaa shuduudkiisa sida laamyaha iyo xadiiqadoo kale yebe haddaba midharataasaan ku dabdinaynaa oo waxa weeyaan waa weelkii dee lagu weysaysanya meel adigu la dhigay weelo lagu weysaysto oo masjidkiiya waa madiina maaha meel kale ayuu soo marayay iyagoo waqti salaadeed intuu joogo dadku ay weysaysanayaan markaasuu qaale wuxuu yidhi waa tan hadalkiisii asbiqulwuduuc war weysada taam yeela oo weysadii xubnihii hagaag u gaadhsiiya oo weysadan aa weysaysanaysaan taam yeela buu yidhi ay akmilo waxaa dhici karta inuu taqsiir kaba arkay ama se aanu taqsiir iyagii kaba araga laakiin wuu kaba cabsanayaa dadku isku wada mid maaha ruux degdegaya ruux adhici karta macrifoodii isooaa janibkaas ay yar tahay waxyaalaha dee waxay kaba iman karaan weysada taam yeelo rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii waa tii aynu soo maray markuu taqsiir janibkaasa arkay iyagoo aan cidhbi ay markaa barhkood cidhbahoodii ay engegan yihiinbo biyo aanay gaadhin oo xadiidkan yidhi markaasaa muxuu yidhi fa ina abalqaasimi waa rasuulka ilaahay kunyadiisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaala wuxuu yidhi waxaana imaamkan shaarix uu leeyahay waxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kunyadiisa oo lagu sheego oo isagoo halkan yidhaha fa ina muxamadan walow aanay dhawaaq ahaynoo tii laysu diiday oo haddii yaa muxamed la leeyahay taasaa nahyigu kuba yimi waxawey in ismigiisii loogu dhawaaqe tani ay tahay taasoo war oo aduu imaka halkan fa ina muxamadan yidhaaho sala allahu caleyh wasalam way noqon kari lahayde laakiin kunyada ayaaba sii fiican oo way fiican tahay laakiin waxaa ka sii fiican buu leeyahay iyadoo wasfa risaala risaalada sifadeediiba laguma sii sifeeyo bal haddaba muxuu hadalkan ula yimi asbiqulwuduucadan uu yidhi ayuu daliilkeedii sheegayaa si ay dadka u qaataan ay hagaag u aqbalaan ay hagaag ugu dhag ay dee wixii hagaag ugu hoggaansamaan fa ina abalqaasimi qaala wuxuu yidhi waylun lilacqaabi min annaar waa xadiidkii aan xalay soo maray acqaabtana kollay dee maaha cidhibta un in la cadaabaye kollay mudaafaaba iska jirta weylun liasxaabi alacqaabi almuqasiriina fii qasriha weeye cinda alwuduuba ama cinda dahaara waxaa halaag u sugnaaday ama waadi cadaabeedba u sugnaaday dadka iyagu cidhbahoodii aan bii hagaag u gaadhsiinahayneen jaanibkaa ilaalinahayne ku gabadfalaya ayaa naar xaggeed halaag ugaba sugnaaday bal markaa waxa ay tahay inuu dee xadiidka ta iyada inooguba sugan walow ay cidhibtiiyo in la maydho ay tahay waana meel taqsiir kaba yimaado in la haleeshiinayo wax alla wixii acdaada ahaa ay dhici karto tasaahul inuu yimaado dadku ay fudaydsadaan kolkol bii inaan hagaag loo gaadhsiin marka la weysaysanayo sidan buu aharkanba usoo qaatay bukhaari uuba soo qaatay waxaana halkan iguba sugan xaakim iyo keyrkiiba xadiid cabdullaahi ibn alxaaris inay wariyeen weylun lilacqaabi wa buduuni alaqdaami min annaar intaa acqaabta iyo qadamka intiisan hoose waa intan baabacday riis magaadhadan iyo kolkol dhici karta gacantuba ay ka boodi karta biyiba aanay gaadhahayn oo kale iyo qadamka intaa hoose dhulka qabanaysa waliba halkaa dhici karta yargoodane riis magaadhadaee laga yaabo biyiba inaanay hagaag u gaadhin kuwa halkaas ayaa halaag ama naar abdee uba sugnaato macnuhu waxa weeye meelahaasoo dhan in loo cinaayoodo loo ihtimaamo waxaa kaloo xadiidka inooguba soon ruuxii caalimka ah markuu wax sheegayo wax kuba fatwoonayo isagoo daliilkiisii raaciya taasi inay aadaba umaba mudan tahay oo taasi waxay keenaysaa ruuxii maqlaya dhegaysanayay ayay tani naftiisii dee waa wax bal matalan ama shaygiiba sii adkaynaysaa sii xoogaynaysaa maha ra'yigiisii waa naskii wuxuu waxa weeyaan wuxuu kuba fatwoonaya baabu qasli rijlayni fi naclayni walaa yamsaxu naclayn baabu qasli rijlayni wuxuu u baabaysan yahay bal maydhitaanka labada lugood la maydhayo fi naclayni labada kabood dhexdooda lagu maydhayo oo macnaa ruuxu hadduu kaba gashan yahay dee kabii qaaliban waa tan la yskaba saaro haddii kaba dee dhibna aanay ugaba imanayn biyahan oo fasaadaan kabi iyo dee idaacata maal aanay noqonayn intay kabii xumaadaan ama isa dee kuwa maaskaiyo bal uu gashan yahay oo isagoon saarinba biyina ay wada gaadhi karaan oo biyina hagaag lugtii qadamkii loo gaadhsiin karaya intii la maydhayay bal maydhitaankii isagoo kabta dhexdeeda lugii laguba maydhayay taas baabkeedii waa jawaaskeeda taasi ay bannaan tahay walaa yamsaxu sheekhaa raaciyatan walaa yamsaxu ma masaxayo cala naclayni labada kaboodoo dee ruuxu hadduu qof gashan yahay qofkii dee maxalkii faradkana qarinayay waa la masaxaya waa taa inoo dambaysa insha allah axaadiideedna aan arki doono rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu caleyh inoo jideeyey laakiin kabuhu qof ma aha lamid maahana qof dee waxa weyaan haddaba iyaga masxa la masaxo uun kabihii oon lugii la maydhin taas laguma kaaftoomayo intaasi wayse ruuxii uma noqonayso si aan lugtoo la masaxo oo gacantuun la marmariyo qoyaanka la marmariyoon la maydhini aanay wayse ugu noqonayn ruuxa kabtihii oo la masaxo dee halkii qof oo kale laba geliyo intaa lagu kaaftoomaana iyadna wayse ma noqonayso ruuxu labadii kabood ma masaxayo laakiin waa ku maydhi karaa isagoo gashan kol hadduu biyii gaadhsiin karaa cidhibtii iyo baabacdaa hoose dhulka la dhigaya intii hagaag iyo fariya u gaadhsiin karo u maydhi karo waa ku tukan waa dee u weysaysan karaa weysadii way noqonaysaa bal taas buu baabkeedii yahay xadiiduu soo celcelin doonana waa inoo keenaya imaka halkan oo dee qeyb uun waxa weeyaan laakiin axkaam kala duwan intuu leeyahay axkaamtiisu ay dambayso wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaala akhbarana malik can saciidi اlmaqburiyi can cubayd bni jurayji anahu qaala licabdالlahi bni cumara xagga cabdالlahi bni yuusuf tanisi iyo malik iyo saciid اlmaqburi iyo cubayd intuba waa rijaasha kitaabkana bal kutubta lixdaa rijaashooda soona noqnoqonaysa lahuma cubayd ibnu jurayj sheekhuna raximah اllahu tacaala isagoo cid kala saaraya ama nin kale ay isku magaca isku dhowyiin uu leeyahy qaraabanimo kama dhaxaysa ayuu halkan waxoogaa dhigtaye horta cubayd ibnu jureeji waa nin taabiciy aan leenahay waana nin reer madiine ah waana nisbadiisa kutubta waxa raacda ataymiyu taymna waa taymkii quraysheed oo waa abubakrin iyo jiribkoodii laakiin isaguna waa mawaalidii reer bani taym ee ma aho dee lafdigan xataa magacan jurej waa magacaan carabi lama bixi jirin bal taasba weeye waanan taabici dhexe ah maxamed ibnu ziyaadkiiyaba isla dabaqayihiin kutubta lixda ana riwaayu ku wada leeyahay allahuma laakiin tirmidi ayaa riwaayadiisu ay tahay kitaabkiisa shamaa'il een sunanta aan wax kagaba warin oo shamaailba wax kagaba wariya inta kale se kutubtooda riwaayo ku wada leeyahy marka faa'iida uu halkan sheekhu dhigtay raximahullahu tacaala sharaxa kuba sugan ayaa wuxuu leeyahay cubayd ibnu jurayjkan aan hayniyo imaam baa jira ibnu jurayj la yidhaaho waa cabdimalik ibnu jurayj waa imaam aada u shahiira faqiih macruuf oo muxadis weynna ahaa reer maka wuxuu leeyahay wax calaaqo ah ama waxayn qaraabo oo ka dhaxaysa iyadanase ma jirto magacay ku kulmeen jurej iyo jurej walaalo ma aha cabdimelikna cabdimelik ibnu cabdilcasiis ibnu jurej baa la yidhaahayo jurejku waa awowgiye ninkani adeer uma aha ee magac unbay kuba kulmeeno wax nasaba iyo wax ka dhexeeya maba jirto taasi waa faa'iida uu halkan inoo dhigtay haddaba in saciid ulmaqburina waa taabici isaga ay isla dabaqayin waa taabiciintii dhexe almuqbirina waa nasbatu ila almaqbara isagiiyo abihiiba waa loo nisbeeya markaa min baabi riwaayat alaqraan bay noqon dad isku waqti ah oo isla dabaqo ah oo dee sheekhya la wada kulmay haddana dhexdoodii wax kala warinaya riwaayat alaqraan tay odhanayaan annahu qaala haddaba cubayd ibnu jurayj baa wuxuu yidhi licabdillaahi ibni cumara ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow waa kuyadiisii ra-aytuka waxaan ku arkay tasnac adoo samaynaya arbacan afar lam ara aanan arag axadan axad min asxaabika asxaabtaada ka midoo yasnacaa samaynaya macnaa afar khaslo ama afar arrimood ood adigu samayso asxaabtaada dee kolley asxaab kalena waa soo gaadhay iyagoo samaynaya aanan arag bal intii u arkay buu ka warramayaa inaanan arage adigu uun aada samayso ayaan arko tii buu doonaya bal inuu caddeeyo dadkii umuurahan ma sameeyaanoo way kagaba duwan yihiin isagii waa kan la imanaya taas buu yidhi qaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar wamaa hiya yabna jurayjin ina jurayjow afartaa khasla maxayin qaala wuxuu yihi ra-aytuka waxaan ku arkay laa tamasu adoon taabanahaynba minal arkaani waa arkaanta rukumdeeda kacbada weeye aan ka taabanahayn salaam ahaan iyo taas ila alyamaniyeyni labada rukniye yamaaniyeenka la yidhaa mooye waa midtani oo malaa dad kale u arkay ayaa afarta rugniba gacantay marinayeen markaa ay dawaafayaan weeye cinda dawaaf isaguse labada rugni ee yamaaniyeenka ayuunbay masigiisa iyo taabashadiisa iyo salaamtiisu ahayd kolley alyamaaniyeen taqliib baa ku sugan oo ruknigan xajarul aswadku uu ku sugan yahay dee isagu haddii la eego jihadu u jeedo ciraaqiyabaaba la odhan karaa xaggaase laakiin ruknigan kale xaggan isaguna soo eegaya jihadeennan kaas ayaa xagga galbeed markaa ka xigaya labadaasba alyamaaniye la yidhaha waana taqliib oo jihadan dee yaman ayay soo jiraan ama ay dee eegayaan weeyo xagganay soo xigaan halka dee kuwa kale ee dhinacyada kale shaamiyeen iyo laba yidhaaho haddaba wuxuu leeyahay adigu markaad dawaafayso xajarul asadkana waana la salaama haddii ay surtee ay ruuxa u suurtogelaysana waaba la dhunkadaa waana kitaabulxaj buu inoogu dambeeya rukniga yamaaniga isaga lama dhunkadee laakiin in gacanta la saaro taas baa jidaysanoo rasuulka ilaahay dee uu laba yimi labadaasaad la timaada laakiin dadka kale oo arkay barhkood dee afartoodaba malaa gacanta ayay marinayeenoo way wada salaamayeen dee saxaabada qaarkood saa yeeli jirayna way jiraan sida mucaawiye oo kale iyo adugu kolley taa kalaamkeedu xaj buu inooguba dambayn doonaaye laakiin waa kaas oo imika dadka qaarkood ibnu zubayrna waa si uu yeeli jiray mucaawiyana waa isagana waa wax adigu markaa bacda saxaaba ay laba yimaadeen waa mid isaga ka jawaabaya umuurahan wara-aytuka waan ku arkay talbaso adigoo xidhanaya annicaala kabaha sibtiyata waa kabaha maaska ah adoo xidhanaya dee kolkol baa dhici karta kolley waaba dadka iskaba ladan kabahoodii bay ahaayeen inta badan haragga markay soo jeexdaan unbay kabti kaba samaysan jireen oo dhogortiisii iyo wixii wata laakiin sibtigu waa hargaha haragga marka la magdiyo waa saan waa markii maaskii weeyaan kabaha maaska adoo xidhanayana waan ku arkay ee dee dhogorta lahayn ee haraggii oo la magdiyo dhogortii laga dhameeyey oo dee waanu ka jilicsanya markii kale wara-aytuka waan ku arkay tasbuqu adigoo tasbiqo ama tasbiqo labadaba kolle labadooduba dee waa shuhro un bay noqonaysaa qiyaaskii way khilaafsanaanayaan tasbiqu bisufrati waa waxaan cawlan ku cilaaminaya ama ku sibqinaya waaba maradii cumaamadii iyo taasoo kale uu ku xamuradaynaya waa midabka asfarka ixtimaal kale inay tay garhkii iyo madaxiyo timaha caddaankaa markaad bedelaysa midab asfaroo cawlan adigoo ka dhigaya khidaabkaagii ama sibqigaagii bal labada macnoba meeshan waa ixtimaal kolleyna halkan sharaxeeda way dambaysayaan aimadii kitaabka sharaxdo dee markuu libaas iyo keeno kitaabulibaas uu xadiidka kuba soo celiya khidaabkii iyo umuurihii ayaabay timaadaa ee laakiin bal isagaan horta jawaabtiisa sugayna waa arrin kale wara-aytuka waxaan ku arkay idaa kunta marka aad tahay bimakata maka aad ku sugan tahay eed joogto waaba isagoo dee isagoo jooga xaj baabuu u yimi xaj baa la sugayaa laakiin dulxijaho intaanay bilan buu maka soo gaadhay isagu dee makama deganaynbe ahalla naasu dadku iyagoo xarmanaya macnaa ku dhawaaqaya talbiyada oo ixraamanaya idaa ra-ow lhilaala markay bisha arkaan oo bisha dulxija ay bilato ayay sii ixraamanayeen waa kawda dulxijaba hadda waa dadkii oon markaa tarwiya looma baxayo dadkii markay iska joogaan ee markaasay dadku ixraamtaan walam tuhilla adigu ma ixraamatid anta adigu xataa kaana yowmu tarwiyati ilaa maalinta tarwiya la gaadho oo dee sanimka macruufka dadku maalinta tarwiya mutamaticiinta iyo dadka caynkaasa ay dee ixraamtaan oo dee ruuxii mufridka ama qaarinka waxaa la arkaa ixraamkiisu waa horeeya qaala cabdullaahi afarta arrimood buu yihi afartii arrimoodba markaas waa ka sheegay dadka inuu kaga duwan yahay cilmigeeduu doonayaa dee isagu maaha wuxuu ra'yigiisiiyo iskaba sameeyee qaala cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu yidhi hadda maxalu shaahidkana waa ilaashana waa intaa qaslu rijlayni fi naclayn in walow ay dee markaa su-aashiisii weysa kumay sugnayn wara-aytuka talbasu nicaala sibtiyata laakiin halkaasaa jawaabtiisa ay wax raaci doonaan waa intaa weeye maxalu shaahidku yahay ama alarkaanu arkaanta fa innii anigu lam ara ma arag rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay man arag yamasu xaal uu taabanayo oo ila alyamaniyeyn yamaniyeyni labada iyagu yamaniyeynkaa mooyaane arkaanta beydka isagoo mid kale ka taabanaya man arag rasuulka ilaahay dee adna isagii baan kuba dayanayaa oon raacayaa bal taaba weeye maaha beydkii uu nacayo beydkii wax ka mida ka hijroonaya maaha laakiin waa sidii uu rasuulka ilaahay arkay waayo bacd asaxaaba oo dee wada masiixi jira markii la yihi war arrinku san maaha ayaa laysa shay-un min albeyti mahjuuran laakiin dee hijro maaha si shaaficiya kuma jawaaban beydkii kol hadda waa tan aan ku dawaafaynaba beydkii lagama hijroonaye laakiin dee arrintii rasuulka ilaahay sameeyey ayaaba aan ilaalinaynaan raacayna bal hadda wuxuu uhi rasuulka ilaahay labadaas ayuunbaabu ka salaami jiray labada kale uu dhaafi jiray kolley xikmadda taa kuba suganna si ay culimmadu yidhaahaan waxa weeye beydkan dee afar rukni buu leeyahay ilaah baana subxaanahu watacaala nebi ibraahim u xadeeyey inta uu dhisayo waid bawana liibraahiima makaana albeyt waa loo cadeeyo loo bayaamiyey oo isaga markaa uu fuliyey uun inta uu beytku yahay iyo taasoo kale markaa isaga asaas uu jeexay oo uu dhagxaan dhigay baa beytka laguba dhisay laakiin muddo dabadeed waa dee mala boqolaal sannadood balkumayde way gaadhaysaa waa kun sannadood ama in kaba badan ayaa qoreyshi mar dambay dhiseen oo rasuulka ilaahay xayaatadiiba ahaa ayay qeyb ka soo kaceen waa dhinaca shishe intan soo yar wareegsan ee xijru ismaaciil oo markaa qeyb xijru ismaaciil kaba mida lix ilaa toddoba dirac baa beydka kaba mida ee way ka soo kaceen marka haddaba labadan beyd labadan rukni baan leenahay yamaaniyeenku iyagu asaaskii nebi ibraahim bay ku dhisan yihiin laakiin taasi waa beydkii qeyb kaba mida dhexdiisiie maaha asaaskiisiiyo sidaa daraaddeed baan dee ruuxu hadduu fatxadan maruu xijru ismaaciil ama halkaa dee lagu magacaabo waa dhinacaas uu soo dhex maro isagoo halkaa toobiyeysanaya intaa bannaan dawaafkiisuba ma ansaxayo waayo beydkiibuu dhex maraya beydkana in lagu wareegay hayde dee dhexdiisa in la mara may hayn marka ruknigii taasaa jirto halkaasi asaaskii nebi ibraahim kuma sugna labadani way kuba sugan yihiin midkoodna khaasiyaa usii dheerbooo ee xajarul aswadkiibaa kuba sugan bal markaa taas bay hayd rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh midna wuu u salaamay bal dhunkaday oo xajarul aswadka rukniga uu ku jiro midna dhunkashadiisu ma jidaysna ee dee salaam laakiin ruuxii dee gaadhi kara uu gacanta saaro isagoo dawaafkiisii wadanaya taas bay tahay waana umuray noo dambeeya markaa taasuu ka baxay rasuulka ilaahay baan ku dayanaya anugu saasuu yeela waa madnacaalu sibtiyatu kabahan maaska ah waxa weeyaan lafdiga sibtina waa ta aan soo sheegnay waa haragaas ama kaa lo-daba haba noqdee la magdiyey oo dhogortiiyo wixii lagaba dhameeyey taas ayaabay tahay haddaba kabahan sibtigan xidhanayo fa innii ra-aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam yalbasu isagoo xidhanaya annacla kaba waa ismu jinsi oo dee ti midkiiyo wixiiba wixii ka badnaaba ku dhacaya allatii laysa fiiha shacarun wax dhogori aanay kuba sugnayn kaba aan dhogor lahayn oo dhogortii laga dhameeyey ama tima aan lahayn isagoo xidhanaya intaasi waa intii jawaabtiiseeda jawaab bay u tahay laakiin waa halkan maxalu shaahidku waanu raaciyey wayatawada-u weysaysanayaoo fiiha waa fi nicaal ama nacliga kabtaa dhexdeeda kuba weysaysanaya taas baan arkay buuli oo waxa weeyaan imika waa kii ina soo yidhi waa dee qaslu rijlayni fi naclayn walaa yamsaxu annaclayn oo kuwa lama masaxayo kolley xadiid markaa bacda saxaabo lagaba wariyay inay kabahoodii fi lwuduu masexeen iyo bal xadiid marfuuc oo dee kolley xadiid muqiire ahaa ee abu daawuudi ay wariyeen oo taasi ay kuba timin laakiin aimadu sia ibnu mahdi ay daciifiyeen iyo waxyaalaha jiro waata uu markaa walaa yamsaxu naclayn kuba ishaarayee haddaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waa kabahan waa xidhan jiray kabaha sibtiga ayuu xidhan jiray waanu ku dhex weysaysan jiro isagoo gashan baabu dee marka waana taan leenahay kabiil lama masaxyo saa uu imaamku yidhi bukhaariye laakiin maydhitaanku haddii ay ruuxii u suurtogelaysa inuu ku dhex maydho oo waataa cirhbihii ay weylun ilacqaab min annaar baan soo marnay buduun alaqdaamna waataa lafdiba aan soo naqlinay biyii u wada gaadhsiin kara intaasoon taqsiir iman ahayn dee wax manicoof jira ma jiro hadduu kabisa ugu dhex weysaysto bal taaba weeye waana intii maxalushaadku intaasuu inoo aha wayatawada-u fiiha oo iyadii markaa ku dhex weysaysanaya waa kabaha uu xidhnaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa fa ana anigu uxibu waxaan jeclahay waa rasuulka ilaahay jacaylkiisii iyo dee dayashadii badnayd ee aada iyo aada looguma yaqaanay oo bal umuuro ay dee xataa culimmadu kuba tirinayaan inay umur dee iska caadiya ay ahayd oo dee maxalkii qudwada aanay ahayn buu isagu ilaalin jiro waata xadiiin kolley bukhaarina uu dee kitaabkiisa inooguba sugan oo uu ibnu cumar rasuulka ilaahay meelihii uu maray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maka iyo madiine dhexdooda iyo halku meel fadhiistay iyo geedkii uu hoos o dhan uu ku tilmaamayo taasoo kale isaguna waa cinaayoon jirayo meelahaasoo dhan dee waa macrif uu lahaa bal isagoo waatii aynu soo marnay xadiidkii usaamo iyo markii uu laba socdo carafo uu kaba soo noqday rasuulka ilaahay intuu meel ku yar baydhay xaajadiisii gutay u weysaystay weyse khafiif oo kale iyo waa baydhi jiro halkaa de waa isaguna waa halku u yeeli jiray taa nafteeda waa markaa waa qudwadii iyo itibaaciisii aad iyo aada u badnaa ee aad iyo aada uba adkaa ina cumar weeye haddaba fa ana uxibu waxaan jeclahay an albasaha fa ana uxibu waxaan jeclahay an albasaha inaan xidho wa ama sufratu sufradan waa kii yidhi tasbuqu bisufra in laba ixtimaal baa jira si aan sheegayno waana kitaab libaas kolley meesha uu kuba imanaya fa innii anigu ra-aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam yasbuqu biha isagoo wax ku cilaansanaya ama ku xambuuradaysanaya sufrada bal bacd alculamaa halkan way ku fasireen inay dharkii ahayd sa cumaamadiiyo taas oo uu marin jiray dee waxyaalo asfaro oo la geliyo midabkiina bal dee cawlaankaa kaba dhiga taas waa laguba fasiray bal waana wax inoo dambeeya waxaa kaloo laguma fasiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walow aanu timo badan oo cad oo u baahan khidaab aanu yeelan kolley khidaab ma marsaday mise maahan dee kitaab libaas bay kuba iman doontaa ama sheekhu raximah llahu tacala axaadiideeda halkaas kolkol wax daahirkiisa taa laga fahmayaana waabay iman doontaa waxa weeyaan yaanay badnaaninbe laakiin isagoo ah timihiisii mariyo ibnu cumarna markaa uu jaanibkaa kagaba dayanayo bal taa hore ayay ixtimaalka horey xoogeeyaane calaa kulli xaalin ama dhar haba noqoto ama shacarkii haba noqotee midabkaa cawlan ee uu timihii dee bal matalan wax ku khidaabi jiray ama wax ku xambuuradayn jiray uu dharka gelin jiray taas rasuulka ilaahay baan arkay oo iyadna waan kagaba dayanaya fa ana uxibu an asbuqa biha waa amal hilaalu hilaalkii waa ixraamkii aada tidhi dee adigu waxaad sugtaa maalinta tarwiya dadkuna maalinta dilxija ay bilato ayay ixraamkooda ay sii ixraamtaan fa innii anigu lam ara ma arag rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay maan arag yuhillu isagoo ixraamanayo ku dhawaaqayo talbiyadii xataa tanbacisa bihi raaxilatuh ilaa ay la kacdo raaxiladiisu ay laba kacdo bal inta yaree weysadiiyo taa waxaa ku tacalluqsan weeye xadiidkana uu soo celcelin doonaa oo meelo kala duwan buu ku keeni doonaayoo dee axkaamahan kala duwan u kalansadeen xagga ihlaalka horta waa ixraamkii taas rasuulka ilaahayna maka marna dhexdeeda kama ixraaman isagu wakhtigana ma ixraamane laakiin waa dee wuxuu kaba arko wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh markuu talbiyeysanayey ixraamanayey waa markay raaxiladu la kacdo ee uu socodkii dee maqsuudkiisa ahaa ee uu mee dee xaramkii u soo socday uu bilaabo markaasuu ixraamanayay haddaba haddii dee dulxujo ay markay bilato iyadoo maka la joogo ilaa sideedda lama baxayo baa layska fadhiyaayo gurihii iyo dee meelihii amaakintii baa layska joogaa waxaa ruuxu dee baxayo dee markaasna waa maalinta tarwiya haddaba taas buu leeyahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh kol haddaanu xataa fadhiga walow dee kolley malaa taas idma fadhigu ku ixraamtaysa markay hasho laba kacda iyo dee waa umuuro kolley axaadiidna ay kuba timi ayimadnoo ay jamciyaanbe bal haddii kicitaankii iyo dhaqaaqii uun ixraamkiisu ahaa dee markaa anigu aan dhaqaaqayo een u dhaqaaqaya mina ayuun baaban ixraamanaya ee kolleyna imaka waasan ah dadkaa dee mutamaticiintiihii maalintaa tarwiyo loo baxayo ama dadka reer maka ee iyagu wakhtigaa ixraamanaya iyo dadkii debad kaba yimi ee iyagu markii hore taxallulay intay cumraysteen maalintaa tarwiya abaa la ixraamtaayoo markaa hore lama sii qadimo laakiin dee wakhtigaas bay arrinkani jiray inay dadku reer maka iyo wixii maka ka ixraamanaya wakhtigan uu cubayd ibnu jurayj su-aashan weydiinaya ibnu cumar inay maalintaas ay markay bilataa bishu ixraamkii iskaba sii bilaabi jireen oo ixraamka iskagaba jiri jireen bal maalan ilaa dee tarwiyana ay u gaari jirtay iyagoo sii ixraamtay mar horeba ibnu cumarna markaa muxuu leeyahy rasuulka ilahi baa saasuu sameeyey markay raaxiladiisu kacdo ayuunbuu ixraamanayay de bal markaa maalinta dee tasaa daraadeed buu maalinta tarwiya isagunayna maalintaasoo baxaya raaxiladiisii fuulaya isagoo xajka dee manaasigtiisii keliya mashaacirtii uba baxaye saasaan dee uba ixraamanaya rasuulka ilahi baan taa kagaba dayanaya maxalushaahidku waa taan soo sheegnay waanan ku yar joogsanay inta inoo dambaysana dee wuu inoo soo celcelin doonaa xadiidka dee bal tarjamadina waa taan soo aragnay baabu tayamuni fi lwuduu'i waalqasli hadaakani baabu tayamuni midigaysigii ayuu baabkiisii yahay fil wuduu'i weysaysigii oo marka la weysaysanayo in dee midigta la horraysiiyo iyo walqasli maydhigii oo marka la maydhinayo ruuxu dhinaciisa midig uu hormaydho bal taas buu baabkeediiyo dee intaa wax ka badanna oo tayamunku uu mashruuc yahayna wuu inoo soo socdaa oo waa inoo imanayaa ee tayamunku imika halkan waa alibtidaau bilyamiini way bilowgii midigta laguma bilaabayay weyse markay noqoto iyo maydhi markay noqoto waana acdaada dee la kala horraysiin karo oo wixii dee imaka marka la faraxalanayo oo kale iyo marka wejigii la maydhayo oo kale iyo iyada dee taqdiimkaasi ma jire laakiin labadii gacmood iyo labadii lugood iyo kuwaasaaba tayamunku kaba imanaya xadaثna msdad qaal xadaثna ismaaciilu qaal xadaثna khaalid can xafsata binti sirina can umi cadiyata qaalat anaha qaalat ismaaciilku waa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsame laakiin wuxuu aada loogu yaqaanaa hooyadii oo loo nisbeeyo ismaaciil ibnu culaya waa imaamka khaalidkuna waa khaalid alxadaa ina mihraan waa nin taabiciya isagu alxadaana walow dee lafdigu keenayo ama facaal dee nisbay uba timaadaaye inuu kii kaboolo ahaa yahay waxay yidhaahaanba isagu kaba mana iibi jirin mana tori jirine laakiin nimankaa xadaa-iinta ah ayuu la fadhiisan jiro halkaas baa laqabkani ama nisbadani ay ugaba timi waa khaalid ibnu mihraan alxadaa weeye waana rijaashii kutubta lixda ama rijaashii hiqaadii dee martabadii sare iyo dabaqadii saree ruwaadda intuba xabse bintu siriin waxay walaaliyeen maxamed ibnu siriin malaaimaka inoogu horeysa xadiidkana aada buu usoo celcelin doonaayo dee way kuba jiri doontaa waana haweenay caalimad ahayd caabidadna ahayd weeye marka la eego bal haymadu markay dumarkii taabiciyaadkaa sheegayaan kuwooda ugu mudan ayay kaba dhigaan hoo ama barhkood labay kaba dhigaan iyadiyo umudardaa haddii cid la soo raaciyana camro bintu cabdiraxmaan oo iyadna kitaabka inooguma sugan ayaa saa raacdo suuda alfiyadiisan mustalaxa ayaa wuxuu idhaha wa bintu sirina iyadu sheegaya haweenadaan hayno wa bintu sirina wa umu darda khayru nisa macrifatan wa zuhda dee waa dumarkii taabiciinta ujeeda ama taabiciinta macrifo hadday tahay iyo zuhdi hadday tahay waa dumarkii taabiciyaadka ahaa kuwii uguba mudnaa marka bal xabsa waa haweeney maqaamkaa sare joogta can ummi cadiyata ummu cadiya waa nusayba waa haweeney waxa weeyaan dee saxaabiyad ah rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid iyo dumarkii mubaayacaadka ah ee qaalat waxay tihi ummu cadiya maydkana way maydhi jirtay bal aada khibro weyn bay jaanibka u lahayd oo dee waatan rasuulka ilaahay baa baray siay waxu maydhayso xabse bintu siriin iyo maxamed iyana iyada way kaba wariyeen oo xabsana dadkii jaanibka macrifada badan uba lahaabay ahayd xadiidkeedanna marka janaa-isiya buu aada u soo celcelin doonaa sheekhu raximahullahu tacaala isagoo intan kaba dhan ka badan qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam marka waxay tihi rasuulkii ilaahay baa yidhi lahunna waa dumarkii umu cadiya ay kaba mid ahayd fii qasri ibnatih waa inantiisii saynab waa fii sifati qasri ibnati weeye isagoo u bayaaminaya say u maydhayaan rasuulka ilaahay inantiisaas zaynab baabay ahayd beeb ibda-na bilaaba bimayaaminihaa waa maydhitaanka a u maydhaysaan midigyadeeda waa dhinaceedii midig taas ku horreysiiya maydhitaanka wa mawaadici lwuduu'i weysada meelaheedii oo minhaa iyada kaba mida waa xubnihii lagaba weysaysanayo xubnihii dee bal taas weysadan iyo inay acdaada cibaadadan had iyo goor dee lagula lagu guto ay taybaya mudnaan gaara kuma leeyiina meelihii weysada iyada kaba mid ahaa iyo dhinacyadii midig ku horreysiiya taas buuhi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maydka maydhitaankiisii waa taas dee ruuxii xayiga ahaa ee weysaysanayeyna rasuulka ilaahayba wataan soo aragnay sifadii weysadiisa waana inoo dambeeyaan marna may dhicin isagoo dee bidix iyo midig kala horreysiiyey may dhicin walow ay tartiibta marka la eega labada xubnood malaa culimmada caamadooda ay kuba tagaan inay sunno tahonay waajib kaba dhigin midig iyo bidixdan halkan kala horreysinteeda laakiin rasuulka ilaahay si u weysaystay dee si ka duwan laynooma soo naqlino taa kaba duwane waa kaa midigtuu hormeydhi jiray bidixda lugaana sidaasuu samayn jirayba dee waana tia uu inoo jideeya maydhigana waa si uu yeeli jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh intaasuu kuma koobnee wax ka waa caamsan baaba jirto oo midigta uu kuba horreysin jiro waata xadiidkan inooguba soo socota wuxu uhi musanifku xadaanaa xafs bnu cumara qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii ashcahu bnu sulaymin qaala samictu abi can masruuqin can caaishata qaalat annahaa qaalat bal san kolley haddana dee macrifada waa iskaba fiicanto waxaaba la idhahaa xadiidka marka la eego cilmiga raggu waa nisfu cilmi xadiidba waa xadiidka barhkii weeye bal dee imanka kitaab saxiixaan haynaayo axaadiistiisa ay noo sugantahe in xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisa iyo meelahay kaba yimaadaan waa dee ta rijaashiisan iyo dee kolley macrifada dadkan aynu u yeelanaa muhim weeye laakiin dee waa baraarujin yar uno taraajimtoodii ma sheeg sheegayno kolkol dee ruux tarjamadiisu wax yar gaaroynu kaba qaadanayno ama waxidaasa ee aan kuma joogsan doonno inagoo waqtiyadeedna ilaalinayna taasna insha allahu tacaala wa iskaba jiri de waana dadkan inagu xadiidkan waan warinaynaa bal sanadkeenna haddaan sanad yeelana iyagiibu ku xidhiidhaya iyaga inoo soo naqliyey xadiidkii iyaga inoo faa'iideeyo rasuulka ilaah inoogama faa'iideeyo waa mashaayikhdeennii bay yihiin iyo waalidkeennii jaanibkaasna way yihiinoo markaa macrifadoodu si imaam nawowi raximah llahu tacaala tahdiib alasmaa waluqaat bilowgiisa kuba yidhaaho muqadimaadkii aynu u samayna xataa kitaabkana aan hadalkiisaasoo dhan kuba soo naqlinay iyo dee wataasoo xaq aynaguba leeyihin weeye macrifadoodi iyo garashadoodii bal xafs bnu cumar kolley dhow malaa waxoogaa xafs bnu cumar la yidhahabaa kutubta taraajimta ku sugane qolooyinkaas dee ninkan unbaa kaga sugan kitaabkan aan hayne waa nin wuxuu kaga looga aqoon badan yahay ama uu kagaba shuhroobay magaciisa kunyadiisa iyo nisbadiisa abu cumar alxawdi ayaa uu kuba shuhroobay xabs bnu cumarna waa la yidhaah waa nin aada u idqaan badnaa oon marna lagu arag xataa qalad kaba dhacay oo dee reer kuufa weeye in aada iyo aadna waa nin hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaaya kolley dee muslim waa soo gaadhay haddana riwaayo uu leeyahay malaa uu kaba wariyey maba jirtee bukhaari iyo abu daawud iyo nasaa-i buu kutubtooda kuba sugan yahay bukhaarina waa kan dee sheekhiisii ah bal waxaan leenahay in xaafido mutqina ayuu ahaayo aada u idqaan badan xaafid maxajar baa tarjamadiisa wuxuu soo naqliyaa in bal dad ay wax kaga sheegeen ama ay kuba ceebeeyeen inuu xadiidka uu sheegayo ujro kuba qaadan jiray qur-aankaba marka la dhigayo dadkii loo dhigayay ujradooda kamay dhiginay muruco jebiso ujrada qur-aanka dhigitaankiisa lagu qaadanaye laakiin markay xadiidka noqotonbay jaanib kale ad adag ka joogsan jireen oo kolkol dadkaa iyagu wax kuba qaadanaya ay wax kaba sheegi jireen qur-aankaba ka ku qaadanaya wax kamay sheegi jirin adugu bal kolleyna acdaartoodiiyo dee asbaabahooda ay lahaayeenbe bal waa taasi sein waxaan leenahay waa nin aada u idqaan badan oo iqaadii ruwaadiiyo ahbaadoodii ah kutubta aan sheegayana kuba sugana bukhaari iyo abu da-uud ayuu kolley waxa weeyaan sheekadooda tooskaabaya haddee nasaa-ina kitaabkiisa waa ku sugan yahay shucba waan dhaafay ashcaf ibnu sulaym iyo aabihii baa sanadka inoogu sugan waa suurtagal imaka inay inoogu horeyso ashcaf ibnu sulaym ama ashcaf ibnu abishacthaa ayaa la yidhaahayoo waa nin reer kuufa ah isagiiyo aabihiiba labadoodubana isagiiyo aabihii sulaym ibnulaswad abushacthaa kuyadiisaasuu aada mashhuur ugu yahay sulaym ibnulaswadna waa la yidhaahaaye labadooduba waa hiqaadii ruwaade laakiin markay sulaym noqoto masruuqna waa taabiciya isaguo waa nin taabiciyo taabiciintii dhexoo laysku waafaqsan yahay hiqanimadiisa iyo idqaankiisa inankiisuna waa nin hiqo laakiin waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa laakiin wuu soo gaadhayba saxaabada qaare waanu arag oo halkaa lama hayo aragiyo atbaacu taabiciintunbuu kaba mid yahay bal waxaan leenahay kutubta lixda aba labadooduba riwaayay ku wada leeyihiin ashcaf ibn abishacthaa iyo aabihii abushacthaa oo sulaym ibnu aswad almuxaaribi waana labadinoo reer kuufa masruuqna waaba reer kuufa bal sanadku dee waxa weeyaan bataas uba badan yahay sanadkaa hore marka la eego sanadkaa hore umucadiya iyo ilaa musadad oo kale iyo waa qolooyinkii bal iyagu reer basraan in sanadkaas kan kalena shucba ayaaba reer waa sida dee kuufana dege waaba reer kuufay noqonayaan wuxuu yidhi markaa masruuq ayaa can caaishata qaalat kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yucjibuhu mid uu cajab geliyo oo waxaa farax gelin jiray uu jeclaa dooranayay atayamunu midigaysi inuu midigta ku horreysiiyo fii tanaculihi kabagashadkiisa markuu kabaagashanayo lugta midig buu horgelin jiray wa tarajulihi feedhashadiisa marka uu feedhanayo dhinac midig buu horfeedhi jiray wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisa da-da waan daminaynaayo waa ficilkii tadahurkii weeye dahuur haddii la yidhaha biyihii bay noqonayaane ee tadahurkiisana waa hadduu weysaysanayo hadduu maydhanayana midigyadiisuu horreysiin jiray taas baa rasuulka ilaahay yeeli jiray oo midigtuu horreysiin jiray fii shanihi kullihi ruwaadda bukhaari barhkood baa tan ah ama intooda badan baaba dhici karta barhkoodna wa fii shanihi kullihi wow baa halkan kuba sugnayd oo wa fii shanihi kullihi oo markaa haddii aan fii shanihi kullihi nidhaahno dee waxa weeye iyo wa fii shanihi kullihi kolley dee wowdu cadaf bay keenaysaabee laakiin fii shanii kulle haddaan idhahno waa bedel adigu bartii horunbay inoo adkaynaysaa waa umuurtiisa iyo axwaashiisa dhammaantoodoo tanaculkan iyo tarajulkan iyo tadahurkii wixii aan ahaynee shu-uuntiisa kalena ah ee baab isaaliya aan noqon dee kolley halkaa takhsiis baa gelaye umuurtiisa dhammaanteedba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu wuxuu jeclaa dooranayay laba imanayay inuu xagga midig horreysiiyo marka fii shanihi kulli kolley waxaa laga soo reebayaa oo laga soo marka wixii dee aan shanigiisu ahaa inuu bidixda kulaba yimaadeen ahayn oo imanka hadday tahay dhar xidhashadii oo kale iyo maska gelitaankiisa iyo qaadasho iyo bixin iyo waxyaalaha baabkaasi waa dee midig oo kale midig baa loo isticmaalaa laakiin masjidka marka laga baxayo oo kale iyo marka imanka kaniifka la gelayo oo kale iyo haddii bal matalan mukhaadkii ama siinkii iyo waxyaalaha caynkaasa dee gacantii loo isticmaalaye bal umuuraha caynkaase ama isaalo wax layska suulinayaa ama umuuraha kale laga roon yahay an baab takriim ahayn iyada bidixda ayaa la horreysiinaya kolleyna waa qaacido imaam nawowiya raximahu llahu tacala u yihaha qaacidada sharciga ee mustamirka ah ayaa waxa ay tahay in in istixbaabu lbadaati bilyamiini fii kulli ma kaana min baabi takriimi watasyiin in oo qaacidada sharciga ee mustamirka ah in ay mustaxab tahay in midigta la horreysiiyo wixii sharaf iyo takriim iyo tasyiin iyo baabkeediya isqorxin wixii taadidkeedana tayaasurka ayaa waxa weeye iyo in xagga bidaxa la horreysiiya ayaaba arrintu noqonaysa ama istixbaabku uu noqonaya culimmaduna waxay ku ijmaacsan yihiinba dee taqdiimulyamiin fluudo oo kale iyo waxyaalaha caynkaasa dee waa cadaadii la kala horreysiin karo taas guud ahaanba itifaaqood weeye mawaajiba mise intooda badan sunay halkan kaba dhigaan ama sunu bay soo naqliyaan oo macnaha hadduu ruuxu bidixda horreysiiyo ama uu lugtii bidix hormaydho weysadii way u dhammaanaysaa way ka ansaxaysaaye laakiin dee fadligan iyo thawaabkan iyo arrinkan rasuulka ilaahay jeclaa iyo waxaanu dadka uu barayba taas baa ee sunnihiisii ahayd buu khilaafaya oo ajrigaa iyo thawaabkaas ayuu waayaa bal markaa waxa ay tahay kollay dee weysaan kuba jirnay waana kan dhigtay quslina dahaaran kuba jirnaa wixii kale soo raacayee baab takriimina waxa weeyaan kabahan la gashanaya iyo feedhashadan iyo balmarada la xidhanaya markaa ama surwaal la gashanaya ama dee shaarkii la gashanaya waxyaalahaas iyo umuurahaasi dee wax baab takriim bay noqon iska saarkii kabta la iska saarayay bidixdii baa lagu horreysiinayaayo masjidkii laga baxayay bidixdii baa lagu horreysiinayaa waxyaalahan isaalo baabkeeda waata aynu soo marnay isinjadii iyo waxyaalahaas gacantii bidix baa loo isticmaalayaayo wixii isaalaana xaggaas weeye bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuurihiisaas oo dhan wuxuu dooranayay jaanibkaas iyo baabkaasa dee midigtoo laba horreysiiyo baabu iltimaasi lwaduu'i idaa xaanat isalaatu wuxuu u baabaysan yahay weysada doondoonkeedii la doondoonayay waa wax lagu weysaysto waa biyihii lagu weysaysan lahaa idaa xaanta salaatu salaadda markay timaado oo dee ruuxu haddii waqtigii salaaddu ay gashay aanu weyse qabin salaadana dee sanuba tegi doono waqtigeeda hore oo la tukadaa uu ka mudan yahay iyadoo loo kaadiyo la dambaysiiyo in dee waxay noqonaysaa in biyihii la doondoono taasi wax ruuxi la farayo oo dee isagiiba la faraya ay noqoto haddaba weysada doondoonkeeda alwaduuna imaka halkan wowda way fadxisantao waa biyihii lagu weysaysanayay oo la doondoono marka waqtiga salaadu gaadho wa qaalat caaishatu xadarat subxu caaisha waxay tidhi salaadii subax baa soo gashay faltumis almaau biyo ayaa la doondoonay waa halkan dee weysada doondoonkeedii falam yuujad lama helin fanazala tayamumu tayamumkii baa soo degay imaka halkan intani waa mucalaq oo sanadkeedii inoomuu sheegin kitaabkana aada bay uguba badan tahay umuurahaasi oo dee kun ama iyo saddex boqol in ka badan oo sana laakiin intooda badan kitaabkunbuu meel ka mida sanadkiisii kuba dhammeeya inta aanu dhammaynee kitaabka mucallaqaasu mooye mar kale aan soo aroorin boqol iyo lix dhameeyay noqonaysaa mid uu dhammeeyey sanadkiisu meel kale ku soo celiyey mid aanu kuba soo celinna waxaa kafaalo qaatay caddaynteeda iyo tiirinta halka bal maalan sanadkooda dhammaynteeda iyo sheegitaankeeda ee wixii midhkii la waayey uu waayey uun mooye xaafid ibnu xajar oo bal maalan kitaabkiisa taqriiqu tacliiq iyadoo muqadimada fatxulbaarina iyagoo dee aanu sanadkii dee uu sheegayo ciddii wasliso halkaasna fasal dheer uuba dhigto bal xadiidkeedan imakaan hayno insha allahu tacaala inta dahaaro aan kuba jirno ama tayamum markan gaadhno ayuu inooguba imanaya isagoo dheer sanadkiisuna dhan yahay intana in ka midee muxuu soo qaatay salaadii subax markay timi ina idaa xaanati salaatu buuhi marka waqtigii salaada uu galee faltumisalmaw biyii baa dadkii ay doondooneen safar baa lahaa madiine lama joogin waa meel la degay waqtigaasaa deete biyo la doondoonay oo waa la waayey kollay qiso kalena way laba socotaa arrinta loo fadhiistay halkaa dadku ay muddo uguba nagaadeenna waa arrin xaggeeda iyada sababteed lahayd oo dee wax ka lumay baaba la yar doondoonayay laakiin nagama dheero taa waxa weeyaan way noo iman doontaa dahaare intan kuba jirno ee waa tan maxalushaahidkii fal salaada waqtigeed markii galay bay dadkii doondooneen salaaddii bay doonayeen tukadaanee biyo ay ku weysaystaan markay biyihii waayeenna ilaah baa subxaana wa tacaala ruksadan iyo barakadan oo qoyskani ay sabab u ahaayeen aalu abi bakrin ama caaisha ayaa ilaahay soo dejiyey waana inoo dambaysaa taas xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana malik can isxaaq bn cabdالlahi bn abi طalxata can anas bni maliki anahu qaala isxaaq bn cabdالlahi bn abi طalxa wuxuu ka warinaya anas ibni malik anasna waa adeerkii aabihii cabdالlahi bn abi طalxa ayay xagga hooyo ka walaala ahaayeen hooyo anas iyo cabdالlahi bn abi طalxa umu sulaym baa wada dhashay bal cabdالlahi bn abi طalxa dee waa ninkii habeenkii intay waxa weeye ay martidoodii dee waxa weeyaan iihaarkii aada iyo aada u mudnaa waxmeye iihaarkii mataasi gaar bay ahayde intay inan ka xanuunsanayay oo intii odaygeedu abudalxana maqnaa ay dhintayba intay ka qarisay dhimashadiisii ay cashaysiisay ee ay iyadii uu la kulmay ee markii uu la kulmay waan u soomanaaye ay tidhi ilmo aasa ee rasuulka ilaahay markuu abualxa taa u sheegay yihi ilaahay habeenkiina haydiin barakeeyo markuu weydiiye yihi miyaa xaleeto kulanteen waa ilmihii u calool galay ee dhashay iyagoo weliba safar kaba yimi oo rasuulka ilaahay laba socda ayaa madiine markay soo galeen buu dhashay cabdullahi bn abi dalxa haddaba dad qiimo badan buu wada dhalay oo kollay barakadaa iyo ducadaasi ay laba socotay oo isxaaqani kaba mid yahay laakiin rag kaley walaalayiinna dee ruwaadda ka mid weeye bal markaa isxaaq waxa uu adeero waana nin taabici oo caalim ahaayoo hiqo ah anas ibnu maalik oo uu kaba warinayo wuxuu yidhi annahu qaala anas ibnu maalik baa yidhi ra-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay walxaal xaanat ay qad xaanat ay timi oy gashay salaatulcasri salaadii casr oo macnaha waxaa la joogay madiinaa bay ahayd suuqeedaa la joogay ama azawraa salaadii casr baa gaadhay dad badanna rasuulka ilaahi bay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba joogeen oo waqtigeed salaadii ayaaba gashay xaanat asalaam ay salaat lcasri faltamasa naasu dadku guryahoodii ma joogaanoo rasuulka ilaahay bay la joogeen faltamasa naasu halkan maxalu shaahidkii dadkii way doondooneen alwaduu'a biyo lagu weysaysto taas bay doondooneen falam yajiduuhu dee waa dad badanna aada u badnaa biyo ku filan waa la waayey oo may helin fa utiya rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ayaa waxaa loo keenay biwadu'in waa weysaa loo keenay waa biyo tawr buu ku jiray ama weel saasa koob buu kuba jiray aan guntiisu dheerayn yar afballaadhan intaasaaba la hayaa waa in ruux ku weysaysan kari lahaa ama taas rasuulka ilaahi kuba weysaysan lahaa dadkiina weysay wada baahan yihiin fa wadaca waa dhigay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay fii dalika linaa-i weelka ayuu yadahu gacantiisii saa u dhex dhigay kafkiisiibuu saa u geliyey wa amara naasa dadkii ayuu amray an yatawada-uu inay weysaystaan minhu waa biyihii isagu gacantiisuu ku jira oo gacantiisuu geliyo kamuu saarin dadkiibuu dee iyaguna kollay weelkaa koobani dee mar keliya ma soo wada ag fadhiisan karaane dee waa la ysaga dambaynaye kolba inta uu meeshii qaadi karto ayaa imanaysa oo ka weysaysanaysay weel kale kagamay shubanayna gacantay gelinayeena way weysaysanayeene wuxuu amray rasuulka ilaahay an yatawada-uu minhu inay kaba weysaystaan buu dadkii amray qaala anas baa wuxuu ihi fa ra-aytu waxaan arkay almaa biyihii ayaan arkay yanbacu xaal uu burqanayo kasoo baxayo yanbacu kollay ba'da fadxadeeda iyo kasradeeda iyo dambadeeda intaba way soo naqliyeen yanbacu baa qiyaaskii noqonaysa labada kalena dee shuhrooyin yanbacu yanbicu yanbacu fa ra-aytu lmaa yanbacu isagoo soo baxaya min taxti asaabici farihiisan hoostooda waa biyo biyo halkaa kaba soo baxay weeye ayaa rasuulka ilaahay howtaas waa laf iyo hilib iyo dhiig dhexdood ayaa biyo kaba soo baxeen waa arrin ay culimmadu yidhaahaan bal dee nebi muuse markuu calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam uu ku dhuftay dhagaxee biyo ay ka soo baxeen halka ay kaba soo boodeen ee de labiyo tobankii ilood ee labiyo tobankii sibdi mid kastaaba dee dhinaca uu noqday meesha uu ku soo arooriya kaba dhaansanayo tan baaba kasii cajo badanoo dee waa wax iska machuuda in dhagax iyo ay kasoo dhex baxaan imaka waa taasoo dholol badan dee biyuha ay buuraha iyo kaba soo baxayaan laakiin dee wax la arkay maaha biyo fara dhexdood ka soo baxa wax la arkay maaha wax machuuda maaha marka la eega khaariqnimo iyo mucjisanimo tan baa kaba sii xeel dheer weeye oo kaba sii xeel dheer markaas wey fawadaca rasuulu lahi sala alla alay slam fi dalika linaa yadahu waa amara naasanta qaala wuxuu ihi fa ra-aytu lmaa yanbucu min taxti asaabici xataa tawadaca calayhi asalaatu wasalaam xataa tawada-uu ilaa ay weysaysteen min cindi aakhirihim waa ilaa kii ugu dambeeye weeye oo dadkii meesha joogay oo badnaa casharaad ahaa biyihii bay kaba weysaysteen de arrinkuna waxa weeyaan biyahan yaree kooban waa kuwa asturaya laakiin waa la arkaya waxaan kaba soo baxayo dee wax maalin ka dhacay maahe maalmo badan bay arrintani rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba dhacday waa mucjisaadkiisiiyo aclaamu nubuwa taas buu marka calaamaatu nubuwo kitaabka uu de dhexdeedaba uu axaadiideedii jaanibka kuma soo arooriyaaye bal waxa weeye in waa taasoo in waxa weeye waa biyaha dadka halkii bay kaba wada weysaysteen maxalu shaahidku waa doondoonkaa dadka ay doondooneen dee makaba markay waktigii salaad gadalo ruuxii aan weyse qabin weyse waa doondoonaa dee waa taas mooye arrinkana waa rasuulka ilaahay calaamtii nubuwadiisa ayay tahayba halka laftigan min cindi akhirihim kolley qolooyinkiina sharaxa haystaa bal tawjiihaad kala duwan iyo waxyaale ayaa jira laakiin macnuhu waa taasoo dadkii way weysaysteen ilaa kii ugu dambeeye weeyaanuun waxaana jirtaa lafdigan cinde marka la eego waa ismiga ama waa darfigaas weligii ama intiisa badan waa mansuubun buu noqdaa laakiin xuruuftan xuruufuljar waxa ka gala min wax kale ma geli karaan oo ilaa iyo wax kale iyo ilaa cinda aakhirihim iyo laba odhan walow imaam nawowi halkan mintan bimacnaa ilaah uu ku fasiray laakiin dee waa macno ahaanun oo ilaa kii ugu dambeeye laakiin lafdi ahaan min un baa jirta kol haddaanay mini ku jirin ismigu mansuubun buu noqdaayo alqaasdii xariiri waxaa kaba mid ahaa ama halxidhaanihiisii oo kale wamaa shay-un mansuubun abadan walaa yajuruhu siwa min waa halxidhaalo bal muxuu yahay wax ama ismi weligiiba mansuub oo mid mooye wax kale aanay jirin dee jawaabtuna waxa weeye uun waa cinda mid unbaa geli karta jirta laakiin xaraf kaleo xuruufuljar oo qaban kara ama geli kara oo jeri karaa ma jirto marka kale dee nasbadii darfinimo ayuu kuba nasbisnaanayaa bal taas weeye laakiin xagga macnuu waa ilaa dee kii ugu dambeeyey uu kaba weysaystay taas oo bal maalan de arrintii uu sheekhu raximah llahu tacaala inoo dhigtayna way noogaba sugan tahay waxaana halkan fawaaida kale yidhaahaan culimadu xadiid kolley de waa xadiid soo noqon doono jaanibkan aclaamta ama calaamaadka nubuwadu waa jaanib dee sharaxeedu iskaba dambaynayo markay noqoto dadkii biyo may helin intan yar baa la helay rasuulka ilaahay isagun kuma weysaysan dadkii kale isagoo dee tayamum iyo yidhi de calaamadan iyo aclaamtana way jirtaybe bal markay baahi timaado wixii la hayay kolba ruuxii dee in yaroo biyooo dheeraada haysay inuu dadkii kale bal uu kaba qeybgeliyo taas mashruuciyadeedu way nooguma sugantahay arrin kale uu sheekhu halkan soo dhigtayna waxa weeye waxaa xadiidka inooguma sugan ruuxii mutawadigaahee weysaysanayay wel saasoo kooban hadduu gacantiisa gelgelinayo waa ikhtilaafkatay kaba cabiraan dee biyahan yare gacantiisa biyii iyadoo qoyaankii hore ku maydhay socoto dib ugu soo celinaya waana kan gelgelinaye ikhtilaafka naftiisa biyuhu mustacmal kuma noqonayaan kolley waxaa dee balaa fiqiga shaaficiya iyo waa arrin jira oo kolkol ay niyatulikhtilaaf waxa la yidhaaho ay laba yimaadaane laakiin waxba taasi waxa weeyaan wax dee laazima maaha intaasna mustacmal kuma noqonayaano dadku gacantii gelin darayano markuu waxsan oo kale u yahay ayaa ruuxu inuu niyoodo ikhtilaafkan oo taasaa isticmaalkii ka duwaysa idhaahda lakiin waxaa leenahay wax laazima maahe gacantan la gelgelinayo weelkii weel afbanaan ruuxu intuu maydho haddana baqaayihii gacan biyihii hore oo dhan ee uu ku maydho gacantiisa waxa weeyaan ay dib biyihii ugaba soo noqonayaan biyuhu iyagu mustacmal kuma noqon maayaan arrin kalena way jirtaayo rasuulka ilaahay halkan inooguma sugnaa markii weelka loo keenay horta inuu faraxashay gacantii unbuu geliyey markaa waa ti aynu soo marnayna xataa taase bal waxa weeyaanuun dee habeenkii iyada iyo hurdo marka laga soo tooso baab kale iyadoo nahyi baa kuba yimi hagelinine laakiin marka kale oo kale walow ay tahay in horta la faraxasho laakiin haddana waa nadbiya wax waajiba ma aha oo dee bal maalan waaba tan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gacantiisii geliyey isagoon dee bal maalan faraxalan baabulmaai aladii yuqsalu bihi shacaru linsaan baabu xukmi lmaayi wuxuu u baabaysan yahay bal biyaha xukumkooda aladii biyahaasoo yuqsalu lagu maydhayo bihi shacaru linsaan insaanka timihiisa laguba maydhayo oo macno waa maxay haddii uu ruuxu timihiisii biyo kuba maydho biyahaas xukumkoodu muxuu yahay ama xataa timo la xiirayba dee biyo laguba maydho taas ama ay timo ku dhex dhacaan dee weelkii oo timihii ruuxa kaba googo-ayay ruuxa timihiisu googo-ayo ay kuba dhacaan weelkii biyo ay kuba jireen maxaa xukumku noqonayaa ma waxabay raad bay ku yeelanayaan taasoo kale maxaa xukumkiisu yahy deetuu inoo keeni doonana waa inay timahani waa daahir wixii bal maalan lagu maydhay hadday tahay iyo wixii ay kuba dhaceen oo kale hadday tahay waxba in ma nijaasaynayaan waxay ka bedelayaanna ma jirtee biyihii tahaaradoodiibaa u baaqiya waata insha allahu tacala uu inoo keeni doono marka hore aathaar buu horraysiinayaa marka dambena xadiisiyo ayuu inoo keeni doonaa jaanibkan daliil uma noqonaysa oo markaa waxa weeye biyihii hadday ku dhacaan iyo haddii laguba maydhayo taas oo kale ee timahan khaasatan waa timihii dadka oo kale iyo waxyaalahaas ay dee waa shayga daahirka wixii maakulu-laxmiga ahaa isagana timihiisii dee bal maalan waxa weeyaan ama dhogortii lagaba gooyey oo kale kuba dhacday ama ka go-day iyadna xukumkanu bay leedahay baabulmaa aladii yuqsadu bihi shacru linsaan laakiin tan waa ku qayday bal si uu khila insaanka timihiisa biyaha laguma maydhayo xukunkooda ay leeyihin dee xukunkuna kolley aaaarta uu inoo soo aroorinayana way inoo soo socotaa iyo xadiidka uu keeni doone wa kaana cadaaun cadaa wuxuu ahaa laa yara midaan aragoo bihi ba'san ay ba'si iyo dhib inaanu uba arki jirin an yutakhada in la samaysto minhaa waa shacarkii dadka alkhuyuudu miiqaq iyo walxibaalu xarhku waa isla miduna way kala adegiinoo khaydkuna wixii aada u daqiiq ahaayee dhuubna samiiqi oo kale in xadhigina iyagoo timaha inta laysu geeyey xadhig lagama samaystoo kale waxa dhiba umu arki jirin oo malaha ruux keliya timiita uma noqonayaan ama miiqiya way noqon karaan haddii dee laba ururiyo sida kuwa midna dadku ay kuba xiiranayeen oo kale oo khayd iyo xibaal iyo wax laga samaysto dee waa daahir buu leeyahy wax dhibaatooy leeyihin maba jirto ama kuwa rayslayaashoo taas ay xaadhayaan oo kale wax sidaasa looguma intifaaco wax ba'siya caddaa uma arkayn caddaha imika halkan nooguma suganna waa caddaa ibnu abi rabaax weeye oo bal maalan isagaa dee tan arrintiisu ahayd koleyna ciddii wasilsane oo markaa waxa weeyaan in lagu intifaaco timihii dadka bal looguma intifaaco amayn kuwa mina lagu xirtay badan noqdo ama meel kale khayd iyo xabli iyo ama waxyaalo looguma intifaaco dee waa daahir nijaas maaha markaa dhib umu arkahay bal taasi waa mida waa tarjamada qeyb kaba mid ah oo imika ama waxa weeyaan tarjamadiisii wale way markaa socota aharkan uu soo qaatay wuxuu soo qaatay xukumkii noogu caddeeyay had iyo goor markuu tarjamo dhigto aahaarta uu soo aroorinayaana dee waxyaalihii xukumka lagama qaataa bal waa wuxuu dooranayo ayaa halkaas xataa haddaanu caddayn isagu imika halkan oo kale muu caddayne aahaarta uu soo aroorinaya waxyaalaha uu keenaya ayaa isagana qowlkiisii lagama qaataaye wuxuu usoo qaatay imika aharkan inay taasi daahir tahay weeyo oo umuurahaasna ay daahir yihiin hadhowna axaadiis buu inoo keeni doonaa bal markaas waxaana ay tahay dee insaanka ama dadka timahoodu daahir weeye waxaan filayaana khilaaf saaso oo dee ahlucilmiga meeshan jiraa ma jiro markay noqoto xayawaankan iyagana hilibkiisa la cunayo kale dee timahoodu waa tan oo guud ahaan waxay isku waafaqsan yihiin haddiisan suufkan oo kale idaha iyo gaamelada laga gooyo intan ay nool yihiin waa inta ay nool yihiin la mid maaha dee ti marka xubin kaloo lagaba gooyey iyadoo bakti noqonayay maa ubina min xayin fahuwa mayit wixii ruux nool lagaba gooya waa bakti oo markaa nijaas buu noqonaya haddii baridii neefkii lagaba gooyo ama kurskii neefkii lagaba gooyo ama wax kale laga gooyo isagoo nool waa bakti uun taa la mid maaha oo dhogortan waana labada masala waa laba itifaaq weeye culimmada iskuba waafaqsanyihin wixii dhogor ahaa kale waa inay daahirto meeshii markaa uma arkaan inay waxani nafi ay gashay oo nafi ay gelayso ee dee wixii marka ay baktiyaan xataa oo wuxuu baktiyo maxaa xukumkii iyadina noqonaya dee iyada taas waa masale khilaaf oo barhkood ay leeyihin sida shaaficiyadoo kale waa wax noloshuna ay gaadho markaa wixii meydka ahaa shacarkiisi ay kala xukum dhigaan kuwana dee asalkoodii hore ay kuba socdaan oo kale oo waa kuwa intay nool yihiinba kala duwane inuu wixii daahir yahay bal waa wixii hilibkiisa la cunayay bal taasoo kale in arrintoodii oo waxa weeyaanuun wixii allahuma neefkii hadduu baktiyo dhogortiisii oo kale shaaficiyada agteeda nijaas bay kaba dhigaan qowlkooda asaxa laakiin jamaahiir alculamaa taa way khilaafsayno iyadana kol haddaan wakhtigan horeba marka laga gooyo aanu la mid ahayn xubin kaloo laga gooyey dee waxay noqonaysaa dahrigiisii iyo inaan waxaan nafigelin oo maalan markaa wax bakti noqonaya aanu ahayn timihiina taas bay iyagu intooda kalena kuba socdaan kolley bukhaarina waa jaanibkaasi maka uu inooguma socdo waa inay timihii khaasatan timihii dadku ay daahir yihiin taasi waa mid oo tarjamada qayb kaba mida ahar buu keenay hadhowna daliilkeedii xadiidkaa buu inoo keeni doonaa marfuuc ahaa qayb kalea tarjamada ay tahay wa su'ri lkilaab baabulmaa'i bay ku cadfan tahay wa baabu su'ri lkilaabi ayda hambadooda iyo waxay reebaan oo waxbuu weelbuu afka geliyey kaba cabay bal waxaa iyagu ay reebeen hadduu imaka weel biyo ay ku jireen aygu afka laba galo maxaa baqiyadaa biyahaasi badaahir baa maxaa xukumkoodiiy mise nijaas bay noqonayaan iyo wa mumarihaa wa xukmu mumarihaa fi lmasjid maritaankii ay masjid soo marto ay soo dhex gasho aygu uu soo maro bal maritaankeeda taasna baabkeedii weeye bal tanna waa tarjamadii qayb kaba mida ahar buu iyadana soo raaciyey marka dambena axaadiid marfuucuu keeni doonaa laakiin qeybta ayda caawa ma gaadhayna inta kalaan ku gaabsanaynaa bal matalan markaas oo wuxuu idhi waqaala zuhriyu zuhri baa wuxuu idhi idaa walaqa ay walaqa alkalbu weye aygu hadduu afka la galo fii inaain weel walaqa yalaqu kollay xadiidka inoo soo socdaba shariiba ayaaba kuba iman doonee waa markuu carabka daraftiisa weelkii uu geliyo ku dhaqdhaqaajiyo wixii dee maayica khaasatan markay wax maayica ku jiraan sida biyo oo kale ama ha caba ama yaanu cabine taas baa wuluuqa laba idhaaha ama ficilkan looba isticmaala oo shurbigu uu kasii khaasan yahay baa tan oo tan waa tan baa ka acamsan haddaba aygu hadduu weelkii afka laba galo fii inayn weel laysa lahu uma sugnaanin oo laysa lahu shaksigiina aanay u sugnaanin waduun biyo uu ku weysaysto hayruhu kawaa hayrkii yatawadau bihi waa zuhri ijtihaadkiisii weeye waa ku weysaysanaya waqaala sufyaanu sufyaankuna waa thawri sufyaan wuxuu yidhi markii loo sheegay arrinkan zuhri fatwadiisa ahayd hada alfiqhu bicayni waa fiqi aada u toosan buu leeyo waa fiqi kaamila oo taama iyo faham dhan oo bal matalan kan uu laba yimi oo waayo muxuu daliishaday aayaddan buu usoo daliiliyey waa cumuumkeeda yaquulu llahu tacaala ilaahay baa wuxuu ku qowlayaa falam tajiduu maa-an biyo aydaan helin oo fatayamamuu markii la tayamumayo waa marka biyo la waayo maa-anna waa nakiro siyaaqu nafyi ku sugan markaa cumuum bay faa'iideynaysaa dee biyaha aygu afka la galayna cumuumkan maa-an buu soo gelayaa markaa weeye cumuumkan waa tan uu leeyahay jaanibkan lafdiga cumuumkiisan ayaaba ayna biyihiibuu kaba mid yahay waa biye hadalkan iyo fiqigan uu laba yimi zuhri tan baaba daliil uma ah laakiin muxuu raaciyey wa fi nafsi wahada maa-un waa tan waa taa lafdiga waan dee ujeedadiisa waan cadaynay kani waa biyo oo waxaan aygu afka la galayna waa biyo wa fi nafsi minhu laakiin xagga nafta waxaa ku sugan minhu min hada alma shay waxbaa kuba sugan oo ama khilaafkii culimada oo kale iyo halkan nijaas buu noqonaya ay barhkood yidhaaheen iyo taas baa kuba sugan oo markaa muxuu yeelaya tawadau bihi uu ku weysaysan dayna biyaha meeshii jire laakiin haddana si bal shakigan iyo waxaana uga baxo waa yatayamamu waanu tayamumi macnaha waa sufyaanu thawritanna arrinkiisii bal waxaan leeyahay qaybta kolley aydu iyo axaadiideedii way noo dambaysaa waayo surigii iyo mamarkeedii laakiin ahar buu horreysiiye aharkana imika zuhri raximahullahu tacaala isagii dee fatwadiisiiba waxay ahaydba ama uu yidhi haddii uu aygu imika wixii uu afka la galee biyo ahaa ruuxa hadduu biyo kala haysto xataa naftiisa eeg waa ixtiyaad baa meeshii jira oo wax kala helayo dee uma baahnaba oo markaa kuma weysaysanayo laakiin wax kale ma haysto salaadna dee weysadiina waa ma weyse qabo waqtigii salaadeed baa gaadhay biyo kalena ma jirto waa biyo oo markaa waa isagoo u arkayay xataa meeshii ixtiyaadba ha laba jiro khilaaf haba jire inay biyihi weli daahir yihiin biyahan uu afka laba galay ay daahir yihiinoo hadduu wax kala waayo uu iskagaba weysaysanayaa taas buuri sufyaan markii taa looba sheegayna fahamkan iyo istidlaalkan zuhri maalan fahamkiisan buu kaba dhigay in daahirka qur-aanka ama cumuumkiisa marka la eego uu waafaqsan yahayoo fiqi aada u daqiiqa ay tahay oo si usoo qaatay aayaddan falam tajiduu maa-an maa-an waa nakiro siyaq nafyi bay ku sugan tahay ilaahayna subxaana watacaala marka la tayamayo wuxuu ka dhigay marka aan biyo la helin dee ruuxuna markaa maanta biyuu haystaa inkastaba ay afka laga galay biyuu haystaaba marka cumuumkii aayadda ayaa uu hoos in biyahani ay soo gelayaan laakiin haddana wuxuu leeyahay meeshii waxbaa naftii kagaba sugan khilaafkan jira daraaddeed iyo markaa intuu ku weysaysto haddana haba tayamumo waa isaguna bal taas weyn bal markaa waxa aan leenahay kolley jaanibku waa inoo dambeeya waxaan aygu afka la galay waatana weelkii waa la maydhayaa toddoba goor baa la maydhayaa xadiidkiisna waa inoo soo socda laakiin waxaan bal maayica ahaa ee uu afka geliyey ee carabkiisi gaadhay maxaa xukunkiisu noqonaya ma nijaas baa la daadinayo mise waa ka duwan yahay oo kale bal maydhitaankan la maydhayo weelkii lagaba maydhaya toddobada goor ma nijaasta aygu leeyahay daraaddeed baa loo maydhayaa mise waa arrin dee kaloo layna faro shareecadu ayna u kalifto aynaan garanahayn xikmadiisoo dee ma aha nijaasnimee waa tacabudun sida dee aimada qaarkood ama maalikiya ay leeyihin waa umuure insha allahu tacaala xadiidka markaan gaadhno aan ku eegi doono ee imika halkan waxa weeyaanuun imika dee aimada qaarkood waa kuwanoo waa qowlkood waa iyagoo u arag inuu markan waxaan nijaas yahay waa iyagoo aan gel afkan uula galay ama hadduu kaba cabe aan u arag dahaaradii inuu kaba salbinayo waxyaalahaba jireenba oo xataa zuuri hadalkiisa waa markuu wax kala waaye bay ahayd in marka la eego in waxa weeyaan sufyaanna taas bay ahayd isagu wuxuu sii raaciyeyba bal bal maalan waxaan iyo shakiga meesha jiriya arrintan meeshii loo ruuxuu gabama bogsado intuu ku weysaysto bal haddana tayamuha raaciya laakiin waxaaba de haddii uu ruuxuu ictiqaadinaya nijaasnimadeed in meeshii laguma weysaysta maba imanayso hadduu daahirnimadeedii ictiqaadsan yahayna tayamumkan baahi saasuu u qabayaa ma jirtee bal waxaan leenahay jaanibkaas insha allahu tacaala baabka ama casharka dambe ayuu inooguba iman doonaa waayo axaadiis buu sii raacin doonaa ee imanka jaanibkii hore ayaa aharkii cadaa waan soo aragnay axaadiis buu imika halkan raximah llahu tacaala sheekhu inoogu keenaya inay timuhu daahir yihiin ayna tusaya ama daliil u ah ina qowlkii aharkiina waa kaa inoo horreysiye imika waa xadiidkii marfuuc ahaa wuxuu ihi markaa musanifu raximah llahu tacaala xadaanaa malik bn ismaaciila qaala xadaanaa israa'iilu can caasimin can ibni siriina qaala qultu licabiidata cindana min shacri nabiyi sala allahu calayh wasalam waqti dambaan joognaayo imanka waxba ma qabqabanaya malik ibnu ismaaciilkaas un waa nin xamaad ibn abi sulayman ninkii faqiiha baaba u awooye macruufka waa nin hiqoo caabidoo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey weliba kuwoodii yaryaraa kutubta lixdaaba inoogu wada sugan malik ibnu ismaaciil abu ghasaan alkuufi caasimkuna waa caasim ibnu sulaymaan waa inoo iman dooneen maxamed ibnu siriin waa maxamede ayaa wuxuu yidhi waxaan ku idhi cabiidata waa cabiidatu salmani waa taabici weyn bal mukhadrab weeyo rasuulka ilaahay oo xayaatadiisiibuu islaamay laba sanadood ka hor intaan u wafaadina laakiin waanu aragun lamuu kulminun bal markaas cabidatu salmani weeye ayaa waxaan ku idhi cindana agtayada waxa ah oonu haysanaa nagu sugan min shacari nabiyi sala allahu calayh wasalam timihii rasuulka wax ka mid aanu haddaan reer siriinnahay aan haysanaa agtayada ku sugan asabnaahu waanu helay oonu xasishanoonu asiibnay timaha min qibali anasin anas ibni malik isaguna anas ibni malik aabahood siriin isagaa xoreeyey kitaaba ahaan ama mukaatab ahaan buu ku xoreeyey waa mawaalidiisii xaggaas ayuu noogaba yimi oo timihii rasuulkii ilaahay wax kaba mida ayaan haysanaa aw min qibali ahli anasin ama anas ehelkiisii xaggood faqaala wuxuu yihi markaa cabiidatu salmaani la an takuuna inay ahaato cindii agtayda shacaratun tin minhu rasuulka ilaahay timihiisii kaba mida ayaa axabu ilaya min addunya wamaa fiiha tin keliya iskabadaa timo badane xabad keliya anigoo haysta oy agtayda kuma sugnaato ayaan adduunyo iyo waxa kuma sugan oo dhanba aan kaba jeclahay taas waa bal markaa xadiidka maxaa iyada inooguma sugan iminka timi inay daahir yihiin buu inoo waday rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee wixii aan isaga gaar u ahaynee khaasiyadiisa ahaynee weliba daliil kuba yimi dadkuna waa la mid oo axkaamtii takliifiga ahayd dadka ayuunbuu kulaba mid yahay wixii aan khaas noqon khasaa'istiisa noqonin daliil khaas yeelin khasaa'istuna ixtimaal kuma sugnaato waa inay daliil loo helo inuu waxaan rasuulka ilaahay wax isaga u gaara uu yao dadka kale aanu la wadaagsanin markaa haysashadan timii rasuulka ilaahay ay haystaan dee waxaan daahir ahayn may haysteen oo bal iminka taas oo kale waana inoo soo socotaa bal rasuulka ilaahay inuu amray in dadka loo qaybiyo timihii isaga markii xajatulwadaac uu xeertay oo kale marka waa arinkii hore inu soo maray oo dee dadkiina la mid weeye timahoodiyo timuhu inay daahir yihiin ama timaha dadku ay daahir yihiin oo bal maalan taas wixii ama uu xiiray ha noqoto wixii iska daat iska go-ay haba noqotee waa daahir markaa biyo hadday ku dhacaan ama wax laguma maydho biyahaasi waa daahirun ruuxu hadduu dee biyahan timaa lagu maydhay uskag ahaan iyo nadaafadariiyo waxaa uga joogsada waa baab kale ee laakiin nijaas maaha weeyaanoo timaha nima nijaasaynayaanoo timi daahir bayin wixii laguba maydhay taas wuxuu ihi markaa haddana xadaanaa moxamed ibnu cabdiraxiim qaala akhbaranaa saciid ibnu sulaymaana qaala xadaanaa cabaadun can ibni cawnin can ibni siriin can anasin waa xadiid labaadoo ina siriin lagaba warinayo isna anasu kaba warinayo in saciid ibnu sulaymaankaasna sacdawihi baa la yidhaahaa bukhaari sheekhyadiisu kaa midiya oo maanta waa siduu kagaba warinaya xadiidkan buu hoosu yar dhaadhacaye bal toosna waa ugaba wariyaa weeye cabaad ibnu cabaad almuhallabi bal wuxuu yidhi markaa ibnu siriin anas buu kaba warinaya ana rasuul اllahi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay lamaa xalaqa ra'sahu markuu madaxiisii xiiray kolley uu amray oo nin kale ayaa u xiirayey waa loo xiirayey markuu madaxiisii xiirtay rasuulka ilaahay kaana abu alxata abu alxa wuxuu ahaa waa zawju ummi anas umu sulaym odaygeedii weeye abidalxana isla reer libaanay anasna ahay reer bani najaari awala man shaksikii ugu horeeyey oo akhada qaaday min shacari timihi rasuulka ilaahay wax kala mida bal dee maaha uun timo uu dhulka qaaday un arrintu inay ahayde rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa uu xiiranayey oo kii xaaliq ahaa xaggiisa midig inuu xiiro taas waayo ruuxan xiiraya markay noqoto tayamunkii maha xaaliqa midigtiise waa ka loo xiirayo midigtiisa laguma bilaabaya taas bay noqotay isagaa rasuulka ilaahay taa amray ayaa markii uu dhinac loo xiiray ayuu rasuulka ilaahay u dhiibay timihii jaanibkaas ayuu abu dalxa uba dhiibay oo taas iyagaana qaadanayay markaasoo haddana jaanibkii kale markii la xiiray ayuu rasuulka ilaahay intuuba dhiibay saxiixa intuuba inooguba sugayihin uu ku yihi iqsimhu bayna annaas dadka dhexdooda uba qaybi waa loo qaybiyey markaa dee rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dad kale la mid ma aha arrinku daahirnimo un maahee barakaysi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh la barakaysanayo aaahaartiis iyo taas waa taa xataa candhuuftiisa iyo xaakadiisa ay ismarmarin jireenba taas oo kale milabisiis iyo dharkiisiina ay barakaysanayeen iyo aataartiisii guud ahaane bal tadna taas bay ahaydoo tabarugaasna waa kuba sugnaa dee arrintan kale bal waxa weeyaan halkan ah inoyn waxa weeye ah dee daahirnimada inay rasuulka ilaahay khaas kumay ahayn oo halkan lama odhanayo dee rasuulka ilaahay dadka kale uu ka duwayo timaa dadka kale xukun kale ay leeyihin bal taasna iyadana way nooguba sugantahy siyaadadan rasuulka ilaahay isaga siiyeyna dee waa qoyskanna waa ku markaa maamuusayo ku karaamaynayay gees kalena hawl buu qabtay uu isagii dadkii uguba qaybinayo ruuxii qaybinta waliyaya dee hawl qabtay haddii wax loogu daro ama loo siyaadiyo dee waxa weya baasi kuma sugnaa bal taasna waa umuuro ay culimmadu soo qaadaan ay kaba cabiraan fiihi tanfiilu man yatawalla tafriqata calaa gayri ninkii isagu dad kale wuxuu qaybinayay in bal wax siyaasa la siiyo oo dee taas iyadna basi kuma sugna way noogula sugan tahay intani waa intii timaa waxay noo bilaabmaya ayd iyo wixii kuba tacalluqsana kalaamkeeda ay ardheero sidaasaan u joojeenna wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam